إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan in ka badan toban askari oo kenyaati ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo ka dhacay gobolka laamu oo ka mid ah dhulka muslimiinta ah oo ay kenya gumaysato xildhibaano ka tirsan koongareeska maraykanka ayaa ku baaqay in la joojiyo taageerada duulaanka ciidamada shisheeye ee loogu yeero au som xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa wax lala yaaba ku tilmaamay in fiqi loo magacaabo wasaaradda gaashaandhigga oo horay uu u sheegay inuu burburin doono waxaa maanta baaqday kulan lagu waday inay yeeshaan xildhibaanada dowladda federaalka iyadoo guddoomiyaha baarlamaanka adan madoobe uu ka maqan yahay dalka maleeshiyaad ka soo gudbay koonfurta suudaan ayaa la sheegay inay dileen mas-uuliyiin etoobiyaan ah ayna la wareegeen deegaan ku yaalla dalka etoobiya haweenka wax ka barta mu'asasada alxikma ee magaalada kunye barow ayaa loo qabtay dowlad diini ah iyo tartan sare loogu qaadayo aqoontooda warka dibaddani waxaad ku dhagaysan doontaan in ka badan toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil baabuur oo ka dhacay gudaha maraykanka intaasu waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada warka ugu doorka roon warkaas oo faah-faahsan eh goordhow ayaynu idiin soo gudbin doonaa insha allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa shanta bisha dulqacda kun afar boqol lix iyo afartanka hijri dhanka kalena ku aastaysan saddexda bisha shanaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo fidsan in ka badan toban askari oo kenyaati ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo ka dhacay gobolka laamu oo ka mid ah dhulka muslimiinta ah oo kenya ay gumaysato dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda kenya ayaa ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada boodaayi iyo boorisa oo ka wada tirsan gobolka laamu ee ku hoos jira gumaysiga kenya dagaalka ayaa inta la xaqiijiyey waxaa lagu dilay shan askari oo ka tirsan ciidamada kenya halka lagu dhaawacay siddeed askari oo kale gobolka laamu ayaana ka mid ah meelaha ay sida firfircoon uga howlgalaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xildhibaano ka tirsan koongareeska maraykanka ayaa ku baaqay in la joojiyo taageerada duulaanka ciidamada shisheeye ee loogu yeeray au som faahfaahinta qodobkan waxaa inoo eegaya cali aadan sanataro ka tirsan baarlamaanka dowladda maraykanka ayaa shaaca ka qaaday inay kasoo horjeedaan maalgelinta duulaanka ay sanooyin badan shisheeyuhu ka wadaan soomaaliya kaas oo noqday mid fadhiid ah saddex ka mid ah sanatarada baarlamaanka dowladda maraykanka ayaa diyaariyey qariirad looga soo horjeedo taageerada duulaanka midooda afrika ee soomaaliya magaciisana loo soo gaabiyo ee usom mid ka mid ah sanataradan oo warbaahinta maraykanka la hadlay ayaa waxa uu sheegay inay doonayaan dhowritaanka cashuuraha laga qaado dadka ameerikaanka ah waxay sidoo kale ku baaqeen in lala xisaabtamo qaramada midoobay iyo midowda afrika oo aanan iyagu bixinin lacag lagu maalgeliyo duulaanka ay ka wadaan soomaaliya saddexdan sanatar ayaa sheegay inaysan marnaba ogala doonin bixinta lacaga aanan laiskula xisaabtamin iyagoona ka dhawaajiyey in duulaanka soomaaliya uusan wax dan ah ugu jirin dadka ameerikaanka ah ee lacagaha laga qaado xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa wax lala yaaba ku tilmaamay in fiqi loo magacaabo wasaaradda gaashaandhigga oo horay uu u sheegay inuu burburin doono cabdulkhaaliq macalin cabdiweli ayaa inoo eegaya faahfaahintan daahir amiin jesow oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in wax lala yaabo tahay in axmed macalin fiqi wasiir looga dhigay wasaarad uu horay u qorsheeyey in uu burburin doono ciidamada dowladda federaalkana ku tilmaamay in ay yihiin maleeshiyaad wuxuu xildhibaanku tilmaamay farqiga u dhexeeya filashada dowladda federaalka ee wax kabeddelka wasaaradda iyo sida ay u kala fog yihiin dadka ay rabto inuu hoggaan u noqdo waana dad horay colaadi kaga dhexaysay sidoo kalena marar badan dhaleeceeyey xili uu mucaarad ku ahaa waxaan arkayay saddex sano ka hor walaalkay faqi oo oo dhahaayo muxuu ahaay taliyada waa aan darajo aada xaq u lahayn garbaha loo saaray kana bixi karin mas-uuliyaddaas ninkiyaa maanta aa la leeyahay wasaaradda gaashaandhigga taliyihii gaashaandhiggana isaga waa kiisaad lahayna wasiira looga almiil lama kala wareejina xataa waxaan kaloon arkay wasiir faqi oo dhahaya wasaaradaha amniga iyo gaashaandhigga hal xabay isku yihiin aniga haddeen wasiir noqdo waxaan baaba-in lahaa wasaaradda gaashaandhig baraha bulshadaan ku arkay hadda inas baaba-i maa loogu talagalay waxaa kaloo cajiib ah waxaan arkay isagoo dhahaayo ciidanka haramacad iyo gorgor waa maleeshiya oo farmaajileeya ninkia maanta ciidankii gorgor inay salaan siiyaan oo ay muxuu ahay ay daacad u noqdaan oo dagaalgeliyo ayaan ku haminaynaa miyaan la arag waxaan dhacay fiqi oo marar badan ka hadlay ayaa sheegay in la baabi'iyo wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka sidaas awgeed ciidanka iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda amnigu waa isku hal wasaarad waxaana roonaan lahayd mid ka mid a in la baabi'iyo weliba wasaaradda gaashaandhigga in meesha laga saaro si kastaba ha ahaatee waxaa maalmahanba baraha bulshada qabsaday hadalhaynta ka dhalatay isbedelada lagu sameeyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyadoona siyaasiyiinta qaar ay sheegayaan in meeshaani ay dowlad ka jirin islamarkaana xasan sheikh uu xilka iska casilo qaarkoodna mar weliba ay ku celceliyaan muqdisho waxaa bilooyinka soo socda qabsan doona xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa maanta baaqday kulan lagu waday inay yeeshaan xildhibaanada dowladda federaalka iyadoo guddoomiyaha baarlamaanka aadan madoobe uu ka maqan yahay dalka faahfaahintan waxaa inoo haya farxaan cali cabdulaahi kulan ay u madalsanaayeen xildhibaanada dowladda federaalka ayaa lasoo warinayaa inuu maanta baaqday iyadoo arbacadii lasoo dhaafay uu dhacay kulan uu hareeyey buuq iyo gacanka hadal dhex maray xildhibaanada fariin sheegaysa baaqashada kulanka baarlamaanka ayaa loo diray xildhibaanada iyadoo ay tani ku soo aadayso xilli qaar ka mid ah xildhibaanada horey looga mamnuucay inay soo xaadiraan fadhiyada baarlamaanka arrintan ayaa waxay salka ku haysaa kadib markii dhowaan baarlamaanka laga saaray xildhibaan lagu magacaabo cabdulaahi xaashi abiib iyadoo aysan isku raacsanayn baarlamaanka aadan madoobe ayaa waxaa kaloo lagu eedeynayaa ku-tagrifalka waxaa loogu yeero hay-adaha amniga sida nisa isagoo la sheegayo inuu u adeegsanayo danihiisa gaarka ah caburinta saxaafadda iyo ku-tagrifalka hantida dadweynaha sidoo kale waxay arrintani kusoo beegmaysaa iyadoo aadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka uu ku maqan yahay dalka aljeeriya halkaas oo uu uga qaybgalayo shir ay yeelanayaan baarlamaanada carabta baarlamaanka dowladda federaalka ayaa la daalaadhacaya wax ay dad badan ku tilmaamaan mid ka mid ah marxaladihii ugu madooba uguna ceebta badnaa ee soo mara intii uu hogaaminayey guddoomiyaha baarlamaanka aadan maxamed nuur aadan madoobe si kastaba ha ahaatee safarka guddoomiyaha baarlamaanka aadan madoobe uu ugu ambabaxay shirka ka qabsoomaya aljeeriya ayaa waxgaradka iyo siyaasiyiinta ku tilmaameen inuu yahay iskuday uu kaga baxsanayo isla xisaabtanka iyo caburinta kaga imaanaysa xildhibaanada maleeshiyaad ka soo gudbay koonfurta suudaan ayaa la sheegay inay dileen mas-uuliyiin etoobiyaan ah ayna la wareegeen deegaan ku yaala dalka etoobiya maxamed sheekh cali ayaa inoo sii ambaqaadaya faahfaahintan xogo dheeraada ayaa laga helayaa weer la sheegay in maleeshiyaad ka soo tallaabay koonfurta suudaan ay kula wareegeen deegaan ka tirsan dalka etoobiya ayna ku dileen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda adisaba maleeshiyaadkan ayaa waxay la wareegeen deegaan lagu magacaabo gambeela ee dalka etoobiya iyagoona halkaas ku dilay mas-uuliyiin sarsare halkaay dhaawaceen guddoomiyihii degmada balikuun ee dalka etoobiya maleeshiyaadkan oo ka tirsan mucaaradka koonfurta suudaan ayaa waxay tan iyo arbacadii aynu soo dhaafnay weeraro ka wadeen xuduud ay wadaagaan etoobiya iyo koonfurta suudaan waxaana halkaas ka bilowday barakac hoogan oo ay samaynayaan dadka shacabka si ay naftooda ugala baxsadaan aaggaas haweenka wax ka barta mu'asasada alxikma ee magaalada kunye barow ayaa loo qabtay dowra diini ah iyo tartana sare loogu qaadayo aqoontooda mubaarag cumar ayaa inoo eegaya faahfaahin la xiriirta qodobkan mu'asasada alxikma oo ka mid ah mu'asasaadka waxbarashada ka furan magaalada kunye barow gobolka shabeellaha hoose isla markaana u hirgeliyay maktabka tarbiyada tacliinta ayaa maalintii shalay oo jimco ahayd waxaa ka dhacay tartan loo qabtay haweenka wax ka barta mu'asasadaas kaasoo gabagabo aha dowra diini ah oo muddo u socotay tartanka oo dhacay gelinkii dambe ee maalintii shalay oo jimco ahayd ayaa dhex maray laba majmuuc oo ka mid ah gabdhaha wax ka barta alxikma waxa uu tartanku ahaa mid xiiso badan haye majmuucada labaad caaisha bintu abibakar su-aashiina koowaad u diyaargarooba udkur shuruud alxadiidi asaxiix أنا waa magaceena cafiifa isxaaq cabdullaahi oo ka socda majmuucata caysha bint abubakr sidiiq su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo itisaalu sanad cadaalatu raawi tamaamu dabtu raawi intifaacu shuduud intifaacu lcilla insha allahu tacaala su-aashii la weydiiyey majmuucada caaisha binta abibakar radiallahu canha jawaabteeda ay ka bixiyeen guddigaan u celinaynaa ardayda soo istaagtay su-aasha la weydiiyey jawaabta ay ka bixisay waxay ahayd jawaab sax ah saa darteed waxay ugu hoyeysay majmuucadeeda laba darajo oo dhammaystiran majmuucada khadiija binti khuylid carif alkown su-aashan waa su-aal juqraafi ah magaceenuu yahay raxmo maxamuud huwa maa khalaqa allaahu min alcarshi ila alardi bca samaawaati wa min alardina sabcin wamaa fiihima wamaa baynahuma insha allahu tacaala su-aashii la weydiiyey majmuucada khadiija binti khuylid oo ahayd su-aasheedii labaad jawaabta ay ka bixiyeen waxaan u celinaynaa guddiga barnaamijka ardayda usoo istaagtay majmuucada khadiijatu binti khuylid su-aasha la weydiiyey jawaabta ay ka bixisay waa jawaab sax ah saa darteed waxay ku guulaysatay laba darajo su-aalo dhowroo tartan meesha la weydiiyey kadib qaarkoodna ay saxeen kuwo kalena ay qaldeen waxa ugu dambeyn lagu dhawaaqay natiijada tartanka kolay haddii la tartamo waad dareemi kartaan qol uun ayaa rayn doonta majmuucaadka oo meeshaa ku tartamay khadiija binti khuwaylid iyo caaisha binti abibakr sidiiq waxaa kaalinta koowaad qaatay caaisha waxaa goobta u tartanka dhacayay goobjoogaha culimiyi waxgarad waxaana ka mid ah sheekh fu'aad maxamed khalaf kaasoo bogaadiyay haweenka muslimaadka wax ka barta mu'asasadan gabarh kastoo diin barata oo diinta ilaahay u dadaasha oo jihaadka wax tarta oo ilmaheeda wax tarta oo ninkeeda baari u noqota ee deriskeeda wanaajisa mu'minad noqota allama dayacayo qof haddaad aragta dayacmay waxaa jira wax qarsoonon annaga ogayn oo alla og yahay subxaanahu wa tacaala addoommo noqda allah fi siri waalcalan markaad dhexda joogtaan dadka wanaagsanaada markaan keli nahayna aan wanaagsanaan alla subxaanahu wa tacaala nama dayacayo waxaa laydinka rabaa marka haddaad mustawo qaadateen inaad mustawo kale u gudubtaan inaad cilmiga lagu camalfalo barakadiisu waxaa weeye cilmiga in lagu camalfalo allaahumma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac wa min qalbin laa yakshac allah waxaa laga mangalaa cilmi aanan nacfi lahayn oon lagu camalfalaynin dhowaana ahayd markii sidan oo kale tartan uu ka horreeyey dowlo sharciga kunyaburo lagu soo xiray ardayda wax ka barta madaarista caynu islaamiga qurduba kuwaasoo ka mid ah xarumaha waxbarasho oo ku yaalla magaalada kunyabarow tartanka haweenka dhigta alxigma loo qabtay ayaana bilow u ahaa marxalad cusub oo waxbarasho ay ardaydu galayaan ugu dambayntiina toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil baabuur oo ka dhacay gudaha maraykanka shil baabuur oo dada fara badani ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ayaa ka dhacay gudaha dalka maraykanka sida ay warbaahinta u sheegeen mas-uuliyiinta dalkaas waxaana shilkan oo si gaar ah uga dhacay gobolka ay dooha ee dalkaasi la xaqiijiyey in toban qof ay ku naf waayeen halka siddeed kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii baabuur kuwa xamuulka qada uu ku dhacay bas yar oo ay saarnaayeen koox dalxiisayaal ah oo cadadkooda lagu sheegay afar iyo toban qof booliiska maraykanka oo faahfaahin ka bixinaya dhacdadan ayaana sheegay in dadka geeriyooday ay kala haayeen lix qof oo baska la socday iyo darawalkii kaxinayay gaariga xamuulka ah oo ahaa qofka keliya ee la socday gaarigaas halka inta soo hartay ee la soctay baska loo qaday isbitaalada dalkaas iyagoo qaba dhaawacyo kala duwan dalka maraykanka ayaa waxaa dhowaanahan ku soo batay shilalka haba ugu sii badnaadaan kuwa diyaaradaha kuwaas oo mar weliba galaafta nolosha dad fara badan warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaas ayuu ku idil yahay dhegaystayaal warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horraysa waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh